horta runtii waxa ugu weyn oo soomaali ugu jirta waxaa weeyaan soomaaliya waxay u baahantay dowlad iyo dowladnimo Eh, muddo badan oo burbur lagu jiray dhibaatada dowlad la-aanta ee keentay wixii laga dhaxli waa la arkay barakac qaxooti dil eh, jab Eh, soomaaliya waxaa kaloo anfaca inay dowlad shaqayso ay hesho hadda waxaa u dhisan dowlad eh, shacabka ay ku heshiiyeen oo muddadeeda dhammaanaya oo doorasho loo socdo Eh, ugu horeyntii dowladdaasi marka si dowladnimada soomaaliya loo xaqiijiyo ooynan dib ugu noqonin wadamada ku bahoobay ururgoboleedka igaad muddo badan intuu burburku dhacay waxay ku hoolanayeen si dowladnimada soomaaliya loo heli lahaa shirarka dib u heshiinta ood og tahay ka dhacay jabuuti ethoobiya halka nairobi ilaa iyo haddana maaragtay gudaha laiskula laabtay oo dowladdii halkaa ka shaqaynayso Eh, in markaa la xaqiijiyo dowladnimada Eh, oo in la tuso shacabka soomaaliyeed walaalahooda dariska inay raalli ka yihiin inay soomaaliya dowladda yeelato oo ay shaqayso waxaa keentay marka in la aado xamar oy xamar ku shiraan shirkaasa marka waxaan u aragnaa inuu u yahay furaha xoojinta dowladnimadaas midda labaad waxay madaxdaas ku heshiiyeen oo runtii eh, wax ku ool ah Eh, in qasnad la sameeyo si dowladnimada loo s- soo kabata soomaaliya dhaqaalo rasmi ah loo helo dhaqaalahaas oo runtii aan hadda iga muuqata inay abaabulkeeda goboleedka igaadh ay bilaabeen Eh, qasnadaasi aan rajaynayna marka inay beesha caalamka ay maaragtay kusoo biiri doonto Eh, si loo helo marka fursad shaqa loogu abuuro dhalinyarada
ambasador afey arrimaha soomaaliya aad baad ugu dhex jirtay ugu yaraan tobankii sane ee ugu dambeeyey aadna waad uga warhaysaa xanta jirta Een, soomaaliya doorasho ayaa laga filayay bilahan dib bay u dhacday hadda wakhtigii madasha iyo guddiga dadban ee doorashooyinka soomaaliya intaad ka warhaysa ay isku raaceen ee la sugay shan iyo toban beri ee maanta markii laga bilaabo ka harsan dhaqdhaqaaqa soomaaliya iyo ololaha iyo waxa socda markaad fiiriso ma kula tahay shan iyo toban beri kadib in baarlamaan iyo madaxweyne doorasho ay soomaaliya ka dhici karto maxayse tahay kaalinta urur goboleedka igad ee dowladahan saaxiibada ahi ay doorasho soomaaliya inay wakhtigeeda hadday kadib dhacdo xataa inay hirgasho doorkaad ku leedihiin muxuu yahay soomaaliya horta waxaa ka dhisan dowladda ku meelgaarnimada ka baxday nidaamka doorashada Ha.
wakhtiga doorashada dhacayso siday ku dhacayso waa waajibaad saaran dowladda soomaaliyeed annagu haddaan nahay saaxiibada soomaaliya mas urur goboleed ahaana masbasha bucaalana nidaamka dowladdaas ayaan caawinaynaa hadda qorshaha u dhisan dowladda iyo wakhtiyaha ay qabsadeen waxayna la tahay in wax lagu qaban karo guddihii way shaqaynhayaan shacabka diyaar ayay u yihiin waana marka ugu horeysay oo taqriiban afar iyo toban kun oo shacab oo soomaaliyeed ay fursad u helayaan inay madax iyaga ay leeyihiin ay doortaan ka duwan doorashadii hadda aan soo dhaafnay muddooyinkii kumeelgaarnimada lagu walaac ma idinka hayaa ma ma dareemaysaan walaaca jira ah inay dib u dhac kale uu yimaado oo aan la garanayn doo- goorta doorashada rasmiya u dhici doonto ma la wadaagteen arrimahaas dowladda aad saaxiibka tihiin soomaaliya Maya, walaaca soomaalida ay qabto unbaan qabnaa haddii soomaalida walaaca ay qabta saaxiibadoodna walaaca ay qabaan dowladda laakiin waxaan rabnaa inay howshaasi kamari dhaliso haddana waxaan ku kalsoonahay inay wakhtiga ay haystaan wakhti ku filan oo doorashada la qaban kara inay tahay dibna ooga dhici karin dhaqaalihii looga baahnaa beesha caalamka ayaa diyaar u ah Go- go- gobollada wadanka ka dhisan kulli waxay diyaar u yihiin inay maaragtay martigeliyaan eh, ergooyinkooda inay wada martigeliyaan ayay diyaar u yihiin oo doorashada ay qabsadaan marka wax hadda dib oo iga sii dhici karta oo iga muuqata ma leh waxaan rajaynaynaa wakhtiga loogu talagalay inay dhacdo oo markaa doorashadaasna ay noqoto doorasho xalaal ah shacabkana kalsoonideeda haysato
ambastrafe markaa fiirisid ee, sidaad sheegtay soomaaliya dowladda kumaalgaarka way ka baxday oo waa dowlad rasmi ah markii dowladdan rasmiga la sameeyey dowladda soomaaliya waxay sheegtay arrimo badan oo xilligii kumaalgaarka igaday gacanta ku hayso arrimaha amniga ay ka mid ahaayeen inay la soo wareegtay siyaasadii xalinta khilaafaadka waxyaabo badan oo iska jira haddana waxaa la yidhaha igad waxaa weli lagu xantaa inay maaragtay aad faraha ugula jiraan arrimihii soomaaliya oo meesha keliya oo igad dhaqdhaqaaqeedu aad uga muuqdo ay tahay soomaaliya si ka duwan dalalka kale waxaa leeyahay marka wadankii waxyaabahaasoo dhan maxaad uga jawaabi lahay waxaan oga jawaabay horta urur goboleedka igaar soomaaliya keli kuma howlana wuxuu ku howlanahay koonfurta suudaan south suudaan ciidamada meesha jooga south sudan inta jeer oo maarata shir dibhoysiin iyo shir dowlad dhisid loogu sameeyey xataa south sudan inay go-do waxay kusoo go-day processkii urur goboleedka igaad uu hogaaminayay marka ururkan waa urur shacabka iyo dowladaha gobolkan ay ku heshiiyeen soomaaliyana saldhig ayay ka ahayd markay soomaaliya dowlad xoogle ay ahayd siddeetan iyo lixdii marka ururkan la abaabulayay soomaaliya ayaa ahayd dowladaha ugu horreeyey oo abaabusha hadda faragelin oo siyaasadeed urur goboleedka igaar soomaaliya kuma haya taakuleen ayuu hayaa dowladnimada waxaad ogtahay ciidamada jooga soomaaliya boqolkiiba sagaashan oo caawinaya shacabka soomaaliyeed ciidamada beledweyne jooga ciidamada kismaayo jooga ciidamada xamar jooga ciidamada jooga ma aragtaye baydhabo jooga oo ajanabiga ah giddigood waxay ka imaadeen oo caawinaya shacabka maalin walba ku garab dhimanaya ciidanka soomaaliyeed waxay ka imaadeen dowladahan ku bahoobay igaadh difaacayana marka faragelin ma ahe waa kaalmo waa caawin waxaana jecelnahay soomaalidu inay sidaas u fahmaan waxaana muhiim ah marka wadankan waxaa dhisan kara soomaali waxaa burburiyey soomaali iyagaa burburiyey iyagaana dhisi kara inta kale oo saaxiibada ah waa taakuleen marka annagu faragelin kuma hayna kuma haynayno laakiin nabadda soomaaliya waa nabadda ogaad